dhallinyaro kasoo jeeda degmada afgooye ayaa maalintii talaadada si gardarro ah loogu dilay deegaanka xaawa cabdi ee duleedka degmada afgooye dilkaasi ayaa la sheegaya in ay geysteen koox ku labisan darayska ciidanka xooga dalka xildhibaana mine xasan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana kasoo jeeda degmada afgooye ayaan wax ka weydiinay dhacdadaasi naxdinta leh ayadoo ka jawaabaysan waxay tiri hadda bismillahi raxmaani raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wixii shalay dhacay xasuuq ay ahayd wax aan la qaadan karin ay ahayd dadkaas la laayay ilaahay ha u naxariisto gacan ka haqdaranaa dishay dawliyaa lagu dilay waktigan hadda la joogo laba kun iyo sideed iyo tobanka la joogo ayaa waxaa loola dhaqmay dadkii waktigii ninety one-kii sagaashan iyo kowdii iyo dagaalka horaantiisii labadii waxaa dhici jirin ayaa maalinta lagu dhaqaaqay hadda oo laba kun sideed iyo tobanka oo dawlad ay jirto wadanka marka dadka lagu dilayna dadka dilay wax dilay dar darees dawladday gashanaayeen oo militariay gashanaayeen aa la yiri marka waxay waxay noqotay wax aan la yaabnay oo madaxeeni qaadi waayey gardarrada dulmiga dad dhalinyaro ah oo mutaclimiin ah oo iyo oday waayeel oo xanuunsan baabuurka inta laga dejiyo la toogto la xasuuqo oo wax lagu dilay aan la aqoonin wax sabab loo dilay aan la caddayn karin dadkii la dilay dadkii dilayna aan la haynin gacan lagu dhigin meeshana meel ma ah baadiyo duur ah meesha ciidanaa joogo waxaa degan meeshaas waxaa ku yaalo controlaa ku yaalo meesha laleeyahay deegaanka xaawo cabdi waxaa ku yaalo muxuu ahaay meeshan eryadaas waxaa ku yaalo taliyadaa eryadeeda ciidan meel kasta ciidan taagan yihiin jidadka marka sida ay wax u dhaceen ilaa hadda caddeen ma hayno waxaan la xiriirayay taliyihii booliiska degma saldhiga degmada afgooye waxaa kaloo isku dayay taliyihii gobolka waan heli waayey weli waa kuraad jooga hela waxaa kaloo la xiriiray ciidamada amniga marka waxay leeyihiin waa ku raad joognaa dadkaas inaan gacanta kusoo dhigno ayaan isku dayaynaa marka dhibka aad u weyn oo jiro meesha dadka lagu dilay siday u baxsan karaan taasa ama kaa cidno amina ma aha markii ugu horreysay dad shacaba lagu dilo degmada afgooye islamarkaana qofna aan loo soo qaban marka ma isleedahay dowladda naftirkeeda iyo xildhibaanadaba arrimahaasi waxooga waxba ka qaban leeyihiin de waxaan wax looga qabto dhib ma naqaana si wax looga qabanayo dowladda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay degmada afgooye bishii hore waxaa lagu dilay nabadoon xasan caali muuse iyo aamine mayow cumar oo qof walba albaabkiis hortiisa lagu toogtay iyagoo ay daqiiqada u dhexayso niman moota wata ay soo galeen magaalada ay jidka qof walba irdiska ay utoogeen fadhigiisa ku toogteen qofna soo qabtay ma jiro labada buunda buundada weyn iyo buundada yarna ciidana fadhiyo oo dawladda leedahay magaalada waxaa joogo ciidan waxaa joogo military waxaa joogo daraawiish waxaa jooga nabad sugid waxaa jooga booliis oo haddana aan qofna loo qabanin intii ka horreysana magaaladaas mar walba dilaa ka dhao hadda magaalada waxaana loo sheegay wiilashaan baabuurkooda in laga soo raacay baar ismaaciil baar ismaaciil waxkiisa ciidanaa fadhiyo marka sababta ilaa hadda waxaan ka sila'na sidee u fakan karaan dadkaas ay ku baxsadeen hadday baxsadeenna nimankaan niman abaabul inay ahaayeen wax alla waxay ku maadeen dadkan ilaa hadda lama yaqaano marka kulley raadkooda waa lasoo heli doonaa dhiig ma qarsoomaayo dadkan dhiigoodi ma qarsoomaayo dawli waa lagu dilay waana cambaaraynaynaa dawladdana waxaan leenahay in ay dadkaas soo qabtaan wixii falkan dibbiga jeestay in lasoo la keeno xildhibaanada kasoo jeeda deegaankaasi maxaa hadda uga qorshaysan arrimahaas arrimahaas inaan dawladda kala hadalna ayaan rabnaa insha allah waa ka hadli doonaa wax badanna arrintan waa laga hadli doonaa xasuuqan mar horena horow u dhacay hadda ka hore waxaa dhacay lix qof lix ruus oo hal faamili ah reer xaaji gaabow in lagu laayay meeshan iyagoo xamar iyo traditionalkan meel jidkan xamar iyo afgooy u dhexeeya dawladda qof ay usoo qabatay haba yaraatee ma jirin wax ay ka qabatayna ma jirin waxaan haddana leenahay kolley insha allah hadda waktigaan la joogo waxaan rajaynaynaa inay sidaasoo kale noqonin oo kuwan lasoo qaban doono sababtoo nimanka baabuur watay baabuur baabuur ku orgooyey dhar dawladeedna wato nimankaas lama muugo meeshay joogaan say ila tahay dawladdana way soo qaban kartaa dawladda waa gacan weyn tahay inay soo qabataan rajaynaynaa aamina aada umahadsantahay